بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الناظم رحمه الله وترك لحج مستطيعا ومنعه زكاه وحكم الحاكم المتقلد بخلف لحق وارتشاء وفطره بلا عذرنا في يوم شهر التعبد وقول بلا علم على دين ربنا وصب لأصحاب النبي محمد waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahay nadmu lkabaa'ir waxaa noo dembeeyey wixii ku saabsanaa qudaadda aan fiicnayn oo eexda iyo jawrka dadka ku xakunta iyo rishwa qaadashada iyo laaluush qaadashada wixii ku saabsanaa wa fitruhu bilaa cudrinaa ay wa fitru man wajaba calayhi alsawmu bilaa cudrinaa cudurdaarkeenna la-aantii annagu aan isla naqaano fii yowmi shahri tacabudi oo qofku afurana maalinta bisha la cibaadaysto maalmaheeda ka mid ah waa bisha ramadaane ayaduna kabaa'irtay ka mid tahay bisha ramadaan soonkeedu waa waajib ilaahiyna subxaanahu wa tacaala wujuubkeeda iyo waajibnimadeeda qur-aankiisa ayuu ku sheegay ilahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala faman shahida minkum shahra falyasumhu qofka idinka idinka mid ah oo soo gaara bil ramadaan ha soomo waa hadduusan cudurdaar sharciga lahayn hadduu cudurdaar sharciga leeyahana haddii uu yahay qof mar kale soomi kara oo xanuunsan ama musaafir ah markii xanuunka alla uu ka cafiyo ama uu safarka ka baxo ayuu soomaa man kaana minkum mariidan ow calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhraa ilah ilahi subxaana wa tacaala sidoo kale bisha ramadaan soonkeeda waa rugni arkaanta diinta islaamka oo shantaa ka mid ah qofkii masoomo ah oo bisha ramadaan cudurdaar la'aan maalmaheeda maalin ka mida u afuraahi wuxuu noqonaa qof kabiira min alkabaa'ir ku dhacay qofka bilaa sooma masoomahahina oo bilaa soonkaahina waa qof tiirarkii islaamnimadiisu ay ku taagneed tiirka miduhu uu ka maqan yahay islaamnimadiisu marka waa miday dhinacu raaracda weeye waa rugn min arkaan alislaam soonku bisha ramadaan la soomo ka tegitaanka laga tagaana waa kabiira min alkabaa'ir wa qowlun bilaa cilmin calaa diini rabbina waxaa kaloo kabaa'irta ka mid uri shiikhu qowlun hadal bilaa cilmin cilmi darrana loo yidhaahdo calaa diini rabbinaana laga yidhaahdo diinta rabbigeen ilaahi subxaanahu wa tacaala diintiisa haddaad ka jawaabto aad wax ka sheegto waxaasna aada cilmi u lahayn waxaad noqonaya axad allah subxaanahu wa tacaala iyo diintii ilahay ku been abuurta ku been abuuradka ilaahay lagu been abuurtana waa kabiira oo min alkabaa'ir ka mid a weliba kabaa'irta kuwa waaweyn ayay ka mid tahay ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala waywma alqiyaamati tara aladiina kadabuu cala allahi wujuuhuhu muswadda waxaa kaloo ilahi leeyahy subxaanahu wa tacaala wamaa danu aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba yowma alqiyaama maxay malaysanayaan iyo maladoodu waa maxay kuwa ilaahay ku been abuurta maalinta qiyaame ay malaysanayaan oo ilaahay ka malaysanayaan iyo allihay ku been abuura jireen haddaad tidhahdo marka waxaan ilaahay awsa jeclayn ilaaha jecel waxaan ilaahay necbayn ilaaha necab haddaad tidhaahdo waxaan waajib ahayn oo ilaahay waajibin ilaaha waajibiye aad tidhaahdo waxaan ilaahay xarimin aad tidhahdo ilaahay waa uu xarimay waxaad tahay qof ilaahay ku been abuurtay been abuuradka ilahay lagu been abuurtana waa kabiira min alkabaa'ir maalinta qiyaamana ilaahay hortiisa ceeb badanaa kuu taalla markaad ilaahay hor tagto ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfu'aada kullun ulaa'ika kaana canhu mas-uula ha raacraacin waxaad cilmi u lahayn ha ka jawaabin waxaad cilmi u lahayn maxaa yeelay maqalka iyo aragguba iyo waxyaabaha ku saabsan waxbaa lagaa weydiinaa maalinta qiyaamo iyo wixii aad ku warranto o dhan maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiida ilahi lehi subxaana wa tacaala qofku wax walbay ku warranto waa laga qoraa waxyaabahaas aad ku warramay oo dunuubtaana wax u waaweyn waxaa ka mid a ilaahayu ku been abuurato diinta ilaahay wixii aad ka taqaano ka sheeg wixii aada ka aqoonna ilaahayaa yaqaana dheh allahu aclam dheh laa adri dheh haddaad isku jawaabto jawaabtaasuna ay noqoto jawaab khalad oo sharciga aan waafaqsanayn adoo jaahilana aad diinta ilaahay ka jawaabto waa dembaabe haddaad caalimtood mujtahid tahay ee wixii aad ku ijtihaaddo markaad dadaasho kadib wixii kuu soo baxa aad sheegto wixii aan nas ku imaanin haddaad gafto waa lagu cudur daaraa markaas haddaad asiibtana waadba asiibta laakiin adoo jaahil ah oo bihii laka aysan kuu bilownayn oo masaladanna aad waxbaba ka aqoonin inaad diinta ka fatwo taho waa xaaraam weeye waxaad ku dhacayna waa dembi nabiga calayhi isalaatu wasalaam xilligiisii ayaa niman saxaabaha oo safara mid ka miduu janaabooday dhaawacna waa ahaa oo madaxuu dhaawac ka ahaa markaasuu raggii la socday weydiiyo wuxuu yidhi waana janaabooday dhaawacna madaxa uu iga yaallaahe saan yeelaa maxaan sameeyaa mayray dheheen oo qubayso cudurdaar kale laguma hayee ninkii waa mayrtay waa qubaystay markuu qubaystay oo uu mayrto biyihii madaxa uu ku shubay biyihii waxay gaarsiiyeen khatar caafimaad ninkii saxaabiga ahaa radia allahu tacaala canhu biyihii uu madaxa iskaga shubowna u dhintay radia allahu tacaala canhu markii lasoo laabtaa nabiga khabarkii loo sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qataluuhu qatalahum allah allaha dile ninka waa dileenaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allaha dile ninka waa dileen haddaad marka jahli aad ku fatwooto fatwadaas aad jahliga ku riday waxaa laga yaabaa in dad ku leedaan sida ninkaa saxaabiga oo kale uu ku dhintay inaad adugu ku dhimatana waa suurtagal ankee fatwada jahliga hoodganto xadiiska abi saciid ninkii sagaashan iyo sagaalka nin dilay ee yidhi hadlay tilmaamo nin caalim ah waxaan rabaa inaan tooba keenee ee loo tilmaamay nin iska caabid ah oo ilaahay iska caabuda laakiin calaa jahlin iskaga caabuda ninkii caabidka ahaa markii oo loo tegey oo ninkii qaatilka ah uu tegey wuxuu yidhi ninyow sagaashan iyo sagaalan dilay wax toobaa ma leeyahay ninkii cilmigaa ku yaraaday markaasuu waxaa la weynaaday waa iska raahib caabidahe waxaa la weynaaday gefka ninku uu sheegtay ilaahay subxaana wa tacaala cafiskiisii iyo dambidhaafkii ilaahay oo waasic ahaana wuu iloobe markaasu wuxuu yidhi wax toobaa ma lihid jawaabtu waa jawaab jahli ku ku salaysan oo jahli ku dhisan laakiin maxay keentay jawaabtii jahliga ku dhisneed ninkii seefta ugasha kala baxay qoorta ka uga siiyey asagii markaasuu sagaashan iyo sagaalkii wuxuu uga dhigay boqoloo uga dhigay jahli marka haddaad ku fadwooto ankee naftaada waa ku weyne mararka qaar ogow dadka kale naftoodana waad ku halaagi dadka marka waxaa la rabaa wixii diinta aqoon u lahu inay wixii aqoon u leeyihin ka jawaabaan ilahayna isugu been abuuran subxaana wa tacaala waxaan aqoon u lahayna ay dadka ahlucilmigaa weydiiyaan fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuuna ilah ilahi subxaana wa tacaala haddaad cilmi leedahay cid u tag lagu dhihi maayo diinta ka fatwo ka jawaab haddaad masalada taqaano haddaada aqoon laakiin dadka yaqaana ugeyn haddaada dadka yaqaana ugeyn ee aad ka jawaabto ood ilaahay ku been abuurato khataraad ku jirtaa been abuurka ilaahay lagu been abuurtaa marka wax sahlan maaha soomaali in badan oo ka miduhuna been abuurka ilaahay lagu been abuurto waaba iskaga caado caamo aan nijaasta iska daahiri aqoon oo waxaad arkeen meel inta fadhiista maanta oo dhan diintii ka jawaaba oo diintii baandhayn ah oo diintii kala hufa oo leh taasuna waa bidcu taasuna waa sunno taas waa xaaraam taas waa mubaax taas waa waajib taas waa makruuh ayagoo lahaad arki yaa makruuh iyo waajib kala baray fartaba ma yaqaane markaasaa waxaa laga yaaba marka qaar inuu ankee dadka takfiiriyo oo uu yidhaahdo hebel waa gaal waa gaalna uusan ku sinan asaga keliya uu gaalaysiiyo uu yidhaahdo gaal gaal dhalay waayo weliba hebel uu yidhaahdo asaguna waa gaal abiisna waa gaal xukun sharcigu rida hadday waa kufri uu leeyahy masaladana waa kufri uu leeyahy taasuna waa waajib uu leeyahay taasna waa diin taasna diin ma aha ku been abuurasho ilahay lagu been abuurta waa waana kabiira min alkabaa'ir yaan la fududaysan maalinta qiyaamo ilahay hortiisa ceeba ku taal ogow ilahay markii lagu hortaago ee ilaahay uu ku yidhaahdo waxaan aad sheegtay xukunkan aad riday anigana aad ii tiiriday xaggeen ku sheegay ka jawaab meeshaan ku sheegay sheeg maxaa kuu yaalleh maxaa samaynaya meel ilahay wax ku sheegay maba taqaanide aftaagtaagna maalintaas kaa saari umaay maanta marka fiirso qof walbow isxisaabi intaan lagu xisaabin afkaada waxa ka soo baxaa fiiri ku tadabbur afkaada wax ku soo baxaa miisaan sharciya saar intaan maalinta qiyaamo adiga miisaanka lagu saarin oon acmaashaada la miisaamin adugu adduunyada ismiisaami adugu adduunyada ismiisaam oo acmaashaada miisaan oo aqwaashaada miisaan oo hadalkaada kontarool wasabun liasxaabi nabiyi muxamadin waxaa kaloo kabaa'irta ka mid ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisoo lacaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala nabi maxamedu wuxuu ka soo dhex saaray dad gaalo ah oo ilaahay cid kale la caabudo oo asnaam caabuda isagoo keligiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu dadka dacwadii u bandhigay waa laga hor yimid quuluu laa ilaaha ila allaahu tuflixuu yidhi kadibna waxay dhaheen ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun cujaab waxaan ilaahay caabudaynin ma alxab uu ka soo reebay arrintan wax loo dulqaadan kara maaha waa wax yaab le dabaday ka jafteen waa ka dareereen fadhigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waana lala dagaalamay kuwii dadka ugu dhowaa nabiga calayhi salaatu wasalaama la dagaalamay tabban laka alihaada jamactana ay ku dhihi jireen waxaa ka mid ah dadkii la dagaalamay abulahab adeerkiisoo ah aabbihiisoo la dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa abilahab shanigiisa qur-aan ka soo degay markii nabiga calayhi salaatu wasalaam saas loola dagaalamay oo dadka qaar ay dhagaxyeeyeen oo imadheerra madax ka saareen oo dadka qaar ay ceejiyeen oo dadka nabigu calayhi salaatu wasalaam ay rafaadsheen dad waxaa jira nabiga rumeeyey calayhi salaatu wasalaam oo raacay oo reer makaaha oo sida nabiga loo dhibaateynaya calayhi salaatu wasalaam si ka daran ayagana loo dhibaateeyey qaar ka miduhu naftoodii ku waayeen iyagoo nabiga difaaca calayhi salaatu wasalaam qaar kale waa lagu dhibaateey jiray oo waa lagu ciqaabi jiray kadibna nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu intii maka deganeed intii carari kartaa way ka carartay maka waxay u carareen madiinay u carareen madiinana yaa uga horreeyey waxaa uga horreeyey dad kale oo saxaabadii nabiga ka mid ah calayhi salaatu wasalaam oo nabiga soo dhoweeyey oo si fiican nabiga u taageeray calayhi salaatu wasalaam ilaa markii dambe nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka toosiyey oo uu ka dhisay uu ka xoojiyey dowlad islaamiye ah magaaladii madiine kadibna khayrkii wanaaggii magaalada madiine uu ka intishaaray markaas khayrku uu intishaaraana af keliya ku intishaari maaye af iyo gacan iyo hantiba waa lagu intishaarinayay waa lagu baafinayay waa lagu baahinayay waxaa nabiga garabkiisa taagnaana calayhi salaatu wasalaam saxaabadii nabigay ahaayeen oo muhaajiriin iyo ansaar iyo khayrkoodba iskugu jira ilaa markii dambe diintii islaamka la gaarsiiyey meelo fara badan oo magaaladii maka oo nabiga laga soo raacdeeyey calayhi salaatu wasalaam barqacad lala wareegay wixii la wareegayay ahaayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabo nabiga garabkiisa taagan ayay ahaayeen ilaa markii dambe markii nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam diintii ay fidiyeen oo ay gaarsiiyeen jaziira alcarabiya ay dhaafiyeen ilaa ay afrika iyo keyrkeedba ayaga sababtoo diintu ay ku soo gaartay saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka marka noocaasihi maxay mudan yihiin waxay mudan yihiin qaymayn iyo sharfid ay waxay ka mudan yihiin dadka muslimiinta ah ilaahina subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa waa uu ku ammaanay saxaabada nebigiisa ilahi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala muxamadun rasuulullah waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagu waa rasuulka ilaahay haye yaa ku xiga والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى يرى سبحانه وتعالى الآية أمان إلهي سبحانه وتعالى وحكو أمان آيات داس صحابة النبي عليه الصلاة والسلام آد قيمة بضان قار كودي بيعة الرضوان كقيب قلي إلهي وحو الشيخ سبحانه وتعالى دم بيقودي إنه ضعف وإلهي رالي كان نغضو إلهي الشيخ سبحانه وتعالى وإلهي وحو إليه سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة kun iyo afar boqol oo nin ama kun iyo shan boqol oo nin meelahaasi ahaayeen markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu yidhi laqad radia allaahu cani lmu'miniina mu'miniintii alla raalliyuu ka noqday waa goormay id yubaayicuunaka taxta ashajara geedka hoostiisa markay kugula mubaayicoonayeen nebi maxamedow yay ahaayeen saxaabadaas nabiga calayhi salaatu wasalaam ama- ama dadka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam geedka hoostiisa kula mubaayicoonayay ahaayeen waa saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam war la'aan annaga maahanayn shiicana ma ahanayn shayaadiin kalena ma ahanayn ee waa saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahayna wuxuu leeyahay laqad radia allaahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara ilaahayaa raalli ka noqday cidda ilaahay uu raalli ka noqdana waa ahlu janna ogow in badan oo ka mid ah ayagoo noolaa jannada loogu bishaareeyey markaasaa nabigu yidhi fulaanun fi ljanna fulaanun fi ljanna wa fulaanun fi ljanna annaga ayaa janna noogu bishaareeyay xabad xabad saxaabada nabiga saasaa ka dhex dhacdee فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة لي أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة ساسا لسكوت حي قاركوت dad ilaahay karaameeyey ahaayeen muhaajiriintu fadli fara badanay lahaayeen meelo badanaa qur-aanka fadligooda lagu sheegay ansaartu laftirkoodu fadli fara badanay lahaayeen والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إلهي سبحانه وتعالى وأصحابتي أنصار تاهد صعبay waxay u fidiyeen muhaajiriintii ka soo hijrootay magaalada Madiina oo Nabigu calayhi salaatu wasalaam hormoodka u ahaa markay soo dhaweeyeen markaasay naf iyo maalba u hureen markaasay waxay gaareen inay dhahaan ankii hantidanada hanala qaybsadeen qaarkood waxay gaareen inay dhahaan laba xaas ay jooga labada xaas ka doontaan fura markay ciidada ka baxdana guurso naftii isku huri jireen waxay ahayn kuwa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka dhinac dagaalama ka hor dagaalama ka gadaal dagaalama seefaha iyo warmaha nabiga lagu soo ridaa calayhi salaatu wasalaam kuwo isku dhigay ahaayeen ee qaarkood saas ay ku dhaawacmaan ama ay ku dhintaanay ahaayeen radia allahu tacaala canhu fadligoodu marka waa dad aad u fara badan iyo khayrkooda iyo wanaagoodu dadka marka fadligaas faraha badan leh iyo khayrkaas wanaagga badan leh oo amaalkaas faraha badan dadka muslimiinta u galay gaalo waa la dagaalamay oo gaalo waa necab tahay maxaa yeelay iyagaaba gaalada necabe oo waxay khayrka wanaagga badan ku heleenba waa gaalo jebinteed iyo gaalo la dagaalankeed gaalo marka way nacday way la dirirtay ayaguna gaalada waa necab yihiin laakiin in nin muslin sheegaah oo dadkaas nacaahi waa diin xumo muslimnimada uu sheegana wax weyna ama ka dhiman ama waa been hadduu saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka uu la coloobo dhammaantood waa kaafir bilijmaac maxaa yeelay qofkaas waa qof diinta islaamka la colowdeen maxaa saxaabadu dhibeen maxay saxaabadu ku caanbaxeen maxay saxaabadu ku tilmaanaayeen maxay saxaabadu annaga iyo dadka kale uga duunaayeen oon ahayn diinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lala soo diray inay nebi maxamed la faafiyaan shaqadoodu intaasay ahayd ninkii saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam la collay tamaahinaa asna waa nin diintii islaamka faafintii la faafinayay col u qaba qofkii diinta islaamka faafkii ay faafaysay col u qaadahina waa kaafir waa cid gaalowda waa ciddaas oo diintii ka baxda waaya nabigu marka wuxuu lehi calayhi salaatu wasalaam laa tasubuu asxaabii فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه والصحابة إذا إيقال لا يحضر النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يقعاي محايا لي وحوري الله نقول دارتين هدي أحد كين بورت أحد وكلو ذهب أو بحيو أو صدق يستو صحابة إذا مد كمده مد أو بحيو أو ذهب أجل كقاري مايو مد اسكداي مد بركيس وهل قوبة أو نين صحابي أو بحيو أجل كقاري مايو ee saxaabadeyda afkiina iga duwow leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas nabigu wuxuu la hadlaa calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa kuwii gadaal ka soo islaamay kuwa uu leeyahay fadli laguma gaaro iyo ajri laguma gaarona waa kuwe waa kuwii horhore oo saxaabadiisa ka mid ahaa dadka dambe oo mu'miniinta ah oo gadaal ka yimidna waxaa la rabaa in sidii ilaahay uu ku tilmaamay ay ku sifoobaan oo ilahay wuxuu yidhi waladiina jaauu min bacdihim ay min bacdi asaxaaba يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كوا جذال كيمد الصحابة النبي جذال كذب يمد إلى قيام الساعة اللي جرمان هجوجينه وحيود عينا يا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وحين كدو عيسنا يا صحابة النبي إن علاد عقدة قاضان dadka marka saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam colaadda iyo cuqdada u qabaahi waa mujrimiin shayaaiin ah ama gaalo ah ama kabaa'ir iyo dunuub waaweyn shaqaysanayo wa dadkaasna waxaa hormood u ah nimanka la yidhaha shiicada ama raafidada la yidhaahdo oo dowladda iiraan la yidhaahda oo haddeer ay dacmiga iyo taageerada ay la daba joogto dad badanoo muslimiinhuna ay ku kadsoon yihiinoo ay u heestaan dad ahludiin ah dad mujaahidiin ah dad ahlu xaqa ay u heestaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey dadkii aa u jeceshahay muxuu ku jawaabay man axabu nnaasi ilayka markii nabiga la yidhi calayhi salaatu wasalaam jawaabtiisii yaa xusuusta nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam caaisha caaisha dumaray ka mid tahay wa min alrijaali ayaa la yidhi markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam abuuha jawaabtii nabigu waa saas war nabi maxamedo waxaa la yidhi dadkaa u jeceshahay saxaabadaada si gaar yaa usii jeceshahay markaasuu yidhi caaishaanu jecla oo xaaskiisii yihiid markaasaa la yidhi dumar waa iyadu ee raggana bar raggana wax nooga sheeg markaasuu yidhi aabbaheed abubakrin ah iiraan maanta haddii la weydiiyo dadka yaad u necab tihiin maxay dhahayaan isleediin iyo shiicada man abqadu nnaasi ilaykum yaa shiica haddii la yidhaahdo jawaabtoodu waa maxay caaisha wey haddii la yidhahdo wa min alrijaalina abuuha ay dhahayaan xaggee iyagay nabigu iskala joogaan calayhi salaatu wasalaam waa kaafiya kala dheeriye mashriq iyo maqhribay kala joogaane wixii dadku na- dadkii nabigu dadka u jeclaayay u necab yihiin dadkii nabigu dadka u jeclaa calayhi salaatu wasalaam ay dadka u necab yihiin diinna waa sheegaaya dadka qaarna waxaa lagu siray qamqamta shiicada qaar ka mid ah iyo iiraan qamqamteeda iyo ameerikaan necabnahay ayaa lagu siray ameerikana wallaahi waa beena ma necba ayaga iyo ameerikana waa gariir iyo gabsas gariirku iyo gabsastu labadu waa ugaartaan gariirku waa duulaa haddii neefka la ugaaranayo uu carar maago bannaanku carar maago uu baalasha uga daba tagaa hadduu god galana godka waxaa ka saara baashaan gabsastaa ka daba gashaasi godka uga soo saartaa sagaarka iyo unraysyada waxa la midka ah iyagu waa saas ameerikaanka iyo gaaladuna hawaday dadka ka duqeeyaan muslimiinta ah efenteriga dhulka socdaahina waa shiicada iyo shayaadiinta iyo ibliisiintaas waa waxayna ku gambanayaan magac diineeday ku gambanayaan ninaa maalinlowd ii sheekaynaya ka yimid soo arkay oo tegey iiraan tegey dahraanaan tego yidhi waagi hore waxaan u haysto u yidhi dad ameerikaanka iyo yuhuudda iyo gaalada aan la tusi karin inay yihiin oo dadka muslimiinta dadka ugu dhiigga badanba inay yihiin aan u haysto yidhi laakiin markii dambe caloolxumaan arkay yidhi waxaan arkay uu yidhi fakarkaygu inuu khaldanaa maxaa yeelay waxaan tegay uu yidhi dahraan oo masaajid sunni aan lagu arag oo laga mamnuucay sunniyiintu inay ilaahay ku caabudaan subxaanahu watacaala si daahir uga caabudaan kiniisadaha yahuudduna ay ka dhisan yihiin iyo nasaaradu kiniisadihii yahuudduna waa ka dhisan yihiin nin fiqaha ay soo naqliyey kiniisadihii yahuuddu waa ka dhisan yihiin uu yidhi dahraan iyo wixii eh, nasaaradu masaajidii sunniyiintana waa la dunsho waa la diiday waa lagala wareegay marka waa dad cadow ilaahaya waa boodaqaawiska ayaga iyo ameerikaanku ay isku boodaqaawayaanna waa turufo waaye waa riwaayad la jilaayo waa marna isweerari maayaan shuqulna iskuma leh maxaa yeele waa isku shaqe iyagoo isweeraray waa ruushia maraykanka oo isweeraroo kale saasoo kale noqonay maxaa yeele nimankan waa cadow ilaahay waa xaqiiqatan waa cadow ilaahay maxaa yeele waxay ku cibaadaysayaan caydii saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiintaana waxay ugu gambadaan mar walba magac diineed koo waxay ku soo galeen cali bni abi aalib aan jecelnahay oo aan taageerayna ilaa ay markii dambe ay yidhaahdeen caliyow ilaahay yaa tahay caliyow ilaahay yaa tahay ay soo dhaweysteen markii dambe markaasuu yidhi war ilaahay maahane addoon ilaahay yaan ahaye war ilaahay maahiye addoon ilaahay yaan ahaye ee ilaahay inta ka cabsatiin warkiina bedela waa diidnay dheh waa noo barriye yidhi idinkoo saas ku qowla haddaan idiin imaado wixii idinku dhacaa idinkaa isku dhigay berridii markii la isku yimid dabow shit markuu dabkii shido wuxuu yidhi ka laabta waxa aad ku dhaqmaydaan oo ah ilaahay yaa tahay haddii kale dabkaasaan idinku gubaahu yidhi dhammaantiin markaasi waxay dhaheen hadday noo caddaatay inaad ilaahay tahay maxaa yeelay laa yucadibu binnaari ilaa rabbu naar soo maa naaraan maqli jirnay dheheen ilaahay naarow shitaan maqli jirne oo ilaahay naaraa u shidan haddeertaana naartii aad shidatay inaad ilaahay tahay waa caddaatay haddeertaan marka haddeeraan yaqiintii gaarnay dheh kadibna cali bni abi aalib nin saxaabiyo saxaabada nabiga ka mid ahoo aalu beytkii nabiga ka mid ahoo tobankii jannada loogu bishaareeyey ka mid ayuu ahaaye waxaas ma dhegaysa yaqaane dhammaantood naartuu ku shubay dabkii uu ku shubay naartaas marka say u galeen iyo dabkaas say u galeen ay weligood naarta ugu jiraayeen say waa gaale cali waa la eedeeyey hal arrinaa laakiin lagu eedeeyey waa maxa arrinta lagu eedeeyey waxaa la yidhi laa yucadibu binnaari ilaa rabu naar xadiid ahaa jira maxaa dabka ugu shiday oo nimanka u gubtay maxaa u leeweys dabka in waxa lagu cadaabo waxaa iska leh allihii subxaana wa tacaala dabka iska laha nabiga calayhi salaatu wasalaam marka saxaabadiisu caay nagama mudna cidda caayeena waa cid nasiib darra ku dhacday saxaabada nabigu ama aalu beytkii nabiga ha ahaadeen iyo qaraabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ama yays ahaane kulli waa noo saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay nabiga in badanoo ka mid a jannada ugu bishaareeyey abuubakaray necab yihiin cumaray necab yihiin cuhmaanay necab yihiin saxaabada nabigana ninka ugu fadliga badan oo ugu horeeya waa ninkee waa abubakrin ninka ku xigaa waa ninkee waa cumar ninka ku xigaana waa kee waa cumaan cumaan iyo cali waagii hore khilaafa ka jiri jiray yaa fadli badan laakiin waxaa laysku waafaqsan yahay abubakr inuu fadli badan yahay cumarna uu ku xigo labadaasuna shiicada agtooda waa malcuuniin waay malcuunayn waay way lacnadan yihiin waa la lacnadaa anaana dhegteyda ku dhegaystay iyagoo lacnadaay oo aan meel ay ku duuban yihiin oo lagu soo duubana kama dhegaysan canjalna kama dhegaysane iyagoo socdoo noolaan arkay oo leh lacnatullaahi calaa abi bakrin walacnatullaahi calaa cumar nin annaga nala socdaa wuxuu dhahmaagay radia allahu tacaala canhumaa uu dhahmaagay haddii wixii ka dhacaa meeshaas ka dhacay waa nagula jadbootige waxaan aan dilka ku mudannahay waa maxay waa abu bakrin inaan idhaah radia allahu tacaala canhu waa cumar in la yidhaahdo radia allahu tacaala canhu xaggaa diintu u joogtaa nimankaas nabiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam abu bakrin fi ljanna wa cumaru fi ljanna nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam daarahoodiina nabigu jannaduba ka soo sheegay calayhi salaatu wasalaam kanina wuxuu la taagan yahay meeshaan inay yihiin fajare iyo ahlu eh, ahlu baadil iyo gaale inay yihiin uu la taagan yahay iyo malcuuniin iyo dad lacnadan inay yihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay wuxuu daalacday quluubta ahlu beder markaasu wuxuu yidhi icmaluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum war waxaad doontaan sameeya dembigiinna waa dhaafe macnaheedu waxa waye nin ayaga ka miduu ma ridoobaayo ahlu naarna ma noqonayo nimankan marka diintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxbay ku soo kordhiyeen nebi maxamed wuxuu dhintay oo la oofsaday calayhi salaam ayadoo saxaabadiisa la jecel yahay oo ahludiinku ay jecel yihiin oo abubakar la jecel yahay oo cumar la jecel yahay kadibna waxaa lagu bedelay oo ay ku bedeleen diintii nebigu calayhi salaatu wasalaam oo u ogaa nacayb abubakar loo qaado iyo nacayb cumar loo qaado iyo nacayb caaisha loo qaado iyo nacayb saxaabadii nabiga loo qaado maalinta qiyaamo waxay marka ka mid noqonayaan dadka laga garaaco oo laga cayriyo darkii nabiga calayhi salaatu wasalaam markay darka nabiga kusoo qamaamaan waa la cayrina waa la raacdayna markii nebigu yidhaha calayhi salaatu wasalaam inta weysada uga jeedo ummatii ummatiina waxaa leeyahy innaka laa tadri maa axdatu bacdak see nebigu ma ogeyn calayhi salaatu wasalaam abubakra malcuuna miyuu ogaa nebigu cumara malcuuna miyuu ogaa nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha malcuunada miyuu ogaa waxyaabaha la yaab kaleo doqonnimada oo xamaaqada ah ciidaha qaar ka mid ay leeyihiin oo ciidaha bidcada ah markay isku yimaadaan waxay risaas ka buuxinayaan qoryaha ay wataan markaasi waxay leeyihin buurtaas abubakar waaye taas kalena waa cumar maxaa lagu samaynaa qof walba u ka faramacayso maantaad haydaa abubakar maantaad cumar haydaa gacantaadu ku jiraa xabaddii aad buurta ku dhufataa waxay ka dhigan tahay xabadda abubakar ku dhufatay iyo mid kalood cumar ku dhufatay ka dhiganta markaasay inta jadboodaanay barararac buurta xabadda ku sii hay abubakar ay u wadaan xabaddaas fiirid mid kale buurta kale bararaca lagu sii haa cumar ibnu khadaabaa loo wada caaisha see la yeela iyada ninaa wuxuu ku tabarrucaa subayna u keenaa laxow keena dufle markaasuu leeyahy caaisho waa laxdan bal fiiri daradaas maxaa la samaynaa waayahe caaisho waxaa leeyahay iyada waa in nafta looga qaado rifitinta laga rifo in nafta looga qaado marka hore oo lagu ciqaabo markaasay laxdii inta ku tuurtaan oo laxda ku jadboodaan ay laxda dhogorta dhulug ka siinayaan dhogortay xabad xabad uga rifaayeen kow kow kow kow kow ay ka sii hayeen laxdii markay xanuun naftu ka qaado naf ay dhimo rabtay isdham- israacayaan marka dambe marka dambe ay laxda israacaya axmaqnimadu meeshay ka gaarta feer iyo xamaaqaday doqonnimadu waxaa asna axmaqa ma taqaanin oo asna liita oo khabiid ah oo dulli ah ninka markuu maqlo dadka saa saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam ula collaytama xumaantooda iyadoo laga sheekaynaa dhiigga iyo sonkortu ku kacayso oo le maxaa laga rabaa dowladda islaamiga ah maanta wax ameerika agtooda qoray ka jebiya oon ayaga ahaynba lama arkeen nin leh oo lagaba yaababa inuu dagaalamo qofkaas la dagaalamo hadduu maqlo abuubakaroo saas loo gelaa cumaroo saas loo gelaa caaishaoo saas loo gelaa cuhmaan ibnu cafaanoo la cayahoo la tagfiirina hadduu maqlana aan haba yaraatee wax dareena uusan ka kacaynin kaasaa asa laftigiisu axmaqay ogaada soomaalida in badanoo ka miduna waa saas ogaada waa iska caamo xurqadiinidna waa iskaga jirtaa idaacadaha iyo dacaayadahana waa dhegaystaan iyo wararka ameerikaanka iyo iiraan ay isku maraayaan eh, baraha bulshada iyo wasaa'illiclaamka isku marinayaan waxaasuu marka ku saamoobay runuu u maleeyaa miskiinkaanu markaasaa markii la yidhaahdo war iiraan iyo ameerika waa gariir iyo gabsaars oo wuxuu waa isla socdaanayaysanna dagin markii la yidhaahdo oo isaga dhamu xanaaqa taariikhda waxaa la yidhi markii la akhriyey jab walboo muslimiintu ay jabaan iyo dhib walboo muslimiinta soo gaari jiray waxaa iska kaashan jiray gaalada iyo raafidada iska kaashan jiray wixii hore iska daaya hadda bal fiiriya ameerikaanku meel walbo weeraro ciidanka ou kaashadaahi markuu meesha qabsadana dadka uu u dhiibtaa iyo dowladaha u dhiibtaa ayay yihiin isleedihin ma dowlad suniyiin ahaa mase waa kuwa shiica afghanistan oo weeraray wixii joogay waa ka xaaqay iyo u dhiibay shiico u dhiibay weliba ayagaa waxay ahayd infantariga dagaalama aha oo waqooyigay dhinacaas ka socday ayagay ahaayeen oo diyaarada hoostooda ka dagaalamayay ciraaq oo ku duulay sadaam xuseen iyo wixii jooguu ka xaaqay iyo u dhiibaa isleedihin shiico u dhiibay marka wuxuu waxa isla shaqaysta waaye waxa isla shaqaysta waaye inay marka waxaasu nasiraan oo aan ku jadboonno idaacadaha waxaa laga sheeg sheegaa waa doqonnimo gaala waa fajaro waa iska dhicin waa u diyaargaroobid iska dhicintooda loo diyaargaroobo laakiin maxaa la iskaga dhicinaa diin saxiixa la iskaga dhicinaa gaalama waxaan iskaga dhicinaynaa diin xumo maa iskaga dhicinaynaa ma waxaan iskaga dhicinaynaa tasbiixan ku tasbiixsanno lacnadda abibakar iyo lacnadda cumar iyo midda cuhmaan waxaas waa diin darro qofkii marka isleh maxaa iiraan wax looga sheegay shiicada wax looga sheegay isleh oo aan saxaabada nabiga u xanaaqayn calayhi salaatu wasalaam qalbigiisu waa hawo hawaa ka buuxda qalbigiisu waa daloolaa waa mujrim laftirkiisu ama uu yiraan waa jaahil wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclam wabilaahi altawfiiq